بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanoo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoum qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wasiirka amniga maamulka yuhuudda iyo boqolaal sahayna ah oo maanta xoog ku galay masaajidka barakeysan ee laksa duqaymaha ka socda magaalada khaso oo sii xoogaysanaya iyo tirada shuhadada oo kor u kacday maraykanka oo bariga dhexe ku soo daabulaya diyaarado iyo maraakiib xambaara gantaallada wax burburiya trum oo iiraan siiyey fursad ay ku aqbasho wadahadal ay la gasho washington iyo dahraan oo ku hanjabtay in dagaal ay qaadi doonto haddii la duqeeyo xarumaheeda nukliyeerka maliishaadka xuutiyiinta oo soo riday diyaarad dagaal oo uu leeyahay maraykanka iyo washington oo sheegtay inay dishay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan kooxdaasi dowladda turkiga oo la wareegtay mid ka mid ah saldhigyada ugu muhiimsan ee ku yaalla suuriya iyo ankara oo dadaal ugu jirta sidii gacanta ugu dhigi lahayd hawada dalkaasi milatariga shiinaha oo mar kale hareereeyey jasiiradda taiwan soona bandhigay dhoolotus xooggan iyo wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda biijin oo booqasho ku tegay moskow maxaan ka ognahay dalka ugu badan ee soo saara dharka macawiista ay soomaalidu sida aadka ah u xidhato muxuu yahay xidhiirka ka dhexeeya soomaalida iyo xidhashada dharkan maxaanse ka ognahay maaddada ay ka samaysan tahay qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyoum
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
waa hagaag waa maalinimo axad ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay afarta bisha shawaal sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoum qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa xiisadda colaadeed ee ka taagan mandiqadda bariga dhexe ayaa gaartay meeshii ugu sarraysay muddo tobanaan sano ah iyadoo dowladda maraykanka ay hubkii ugu xooganaa ay ku soo daadguraynayso gobolka xilli dagaal xooggan ay kaga jirto badda cas dhanka kalena ay u biratumanayso duulaan ay ku qaado iiraan wasaaradda difaaca xukuumadda washington ee bentagonka ayaa diyaaradaha isaga kala gudba qaaradaha ee xambaari kara hubka nukliyerka iyo sidoo kale maraakiib dagaal ku xoojisay ciidankeeda ku sugan mandiqadda afhayeenka bentagonka maraykanka ayaa sheegay in sababaha ka dambeeya in cududan ay ku xoojiyaan ciidankooda ku sugan bariga dhexe ay tahay xaaladda hadda taagan iyo sidoo kale in washington ay ilaaliso marinka imraan maraakiibta ganacsi ee isaga kala gudba daafaha caalamka si gaar ah kuwa mara marinbiyoodka muhiimka ah ee baabulmandab afal mas-uul oo amerikaan ah oo diiday in magacooda la shaaciyo ayaa qiray in diyaaradaha nooca loo yaqaano b la geeyey saldhig milatari oo si wada jir ah ay u isticmaalaan xukuumadaha london iyo washington ay ku taallaa jasiiradda diego gasiya ee dhacda badweynta hindiya dhaqdhaqaaqyadan ayaa ku soo beegmaya iyadoo isii kululaanayo dagaalka xooggan ee u dhexeeya maliishaadka xuutiyiinta iyo dowladda maraykanka donald trumpna uu saacad weliba u goodinayo kooxdani waxa uu sheegay inaysan weli qaadin weerar sida u weyn haddii kooxdu ay joojin weyso weeraradoodana ay fulin doonaan howlgallo xanuun badan waa sidoo warka u dhigaya isagoo intaa ku daray inay dileen mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan wakiilada iiraan ee yemen maliishaadka xuutiyiinta ayaa iyagana dhankooda si adag uga hortegaya weerarada lagu beegsanayo waxayna maalinkii shala mar kale dhulka soo dhigeen diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano imiki yunayn kadib markii ay la beegsadeen gantaal dhulka laga riday marka laga soo tago yemen washington ayaa sidoo kale u biratumanaysa duulaan culus oo ay ku qaado iiraan donald trump ayaana muddo laba bil ah siiyey dahraan si ay wax uga beddesho hubkeeda nukliyeerka isagoo fariimo aan toos ahayn u mariyey qaar ka mid ah dowladaha khaliijka la taliyaha amniga qaranka imaaraadka carabta ayaa muddo haatan laga joogo laba toddobaad ka hor waxa uu booqasho deg deg ah ku tegay aqalka cad halkaas uu ku guddoomiyey fariin ku wajahnay dahraan oo ka timid washington trump ayaana ku cadaadinaya iiraan inay timaado miiska wadahadalka haddii kale uu ku furi doono albaabka dagaalka aayatullaahi cali khumaney oo ahaa hogaamiyaha guud ee iiraan ayaa isagana dhankiisa ku celceliyey inaysan isdhiibi doonin aysanna aqbali doonin rabitaanka washington isagoo khudbad jeedinayay maalinkii ciidda ee aanu soo dhaafnay ayuuna xusay in duulaan kasta oo lagu soo qaado ay kaga jawaabi doonaan mid la mid ah
dhammaan ha ogaadaa in mowqifkeenna uu yahay sidiisii hore cadaawada noo dhexaysa maraykanka iyo israa'iilna uu yahay sidiisaa waxay noogu hanjabayaan inayna soo weerarayaan haddii ay taasi dhacdo waxay dhab ahaantii la kulmi doonaan darbo aad u adaga
dhankiisa madaxweynaha waddanka iiraan mascuud basashkiyan ayaa sheegay inaysan aqbali doonin in wadahadal toos ah ay la galaan maraykanka washington ay tahay midda iyada ballanka uga baxday taabadalkeedana ay sii wadi doonaan wadahadallada aan tooska ahayn ee ay la yeelanayaan reer galbeedka
waan diidnay wadahadallada tooska ah ee maraykanka laakiin kuwa aan tooska ahayn iiraan waxa ay ahayd mid ka qayb qaadataa murshidka guudna wuxuu caddeeyey inay sii socon karaan wadahadallada aan tooska ahayn annagu ma diidanin wadahadalka balse burinta heshiiska ayaa ah mida sababtay mushkiladda ameerikaankuna waxaa waajib ku ah inay sugaan in qaraaraadkooda lagu korsoonaan karo
dhanka kale taliyaha taliska dhexe ee ciidanka maraykanka ayaa wadahadallo qaatay muddo toban saacadood ah la yeeshay hogaamiyaasha ciidanka ee maamulka gumeystaha yuhuudda kuwaasoo diiradda lagu saaray weerarada lagu beegsanayo maliishaadka xuutiyiinta iyo weerar lagu qaado iiraan warbaahinta gumeystaha ayaa sheegtay in kurila uu dhulka filistiin ee xoogga lagu heysta uu booqday maalinimadii shalay ee talaadada halkaas oo uu kulamo kula qaatay taliyaha guud ee ciidanka gumeystaha yuhuudda waxaa jira qiimeyn ah in haddii maraykanka uu weerar ku qaado iiraan ama xuujiyo duqaymaha uu ka geysanayo yemen israa'il waa inay u diyaargarowdaa ay yitiin mid ka mid ah warbaahinada maamulka gumeystaha yuhuudda oo wax ka qortay socdaalka sargaalkan ameerikaanka ah tani ayaa ah booqashadii labaad oo mas-uul ka socda ciidanka maraykanka uu ku tago deegaanada yuhuudda ee ixtilaalka ay ku haystaan muddo bil gudaheed ah horaantii bishii maarso ayuuna taliyaha cusub ee ciidanka gumeystaha yuhuudda uu sii xoojiyey dadaalada uu ku doonayo in si wadajir ah ay u howlgalaan ciidanka yuhuudda iyo kan maraykanka ee ku sugan mandiqadda dhankooda qaar ka mid ah joornaalada ka soo baxa mandiqadda bariga dhexe ayaa iyagana qoraya suurtagalnimada ee maamulka gumeystaha yuhuudda uu weerar kadis ah ku qaado xarumaha nukliyeerka ee iiraan taana ay dhalin doonto in tahraan ay si deg deg ah kaga jawaab celiso sidaana laga yaabo in donald trump uu soo farageliyo xiisadda cali laarjani oo ah la taliyaha guud ee hogaamiyaha iiraan aayatullaahi cali khumaney ayaa sheegaya in xilligan la joogo aysan haysanin hubka waxbaabi'iya ee nukliyeerka aysanna doonin inay samaystaan balse haddii maraykanka uu weeraro ku beegsado ay ku qasbanaan doonaan in hubkaasi ay si deg deg ah u yeeshaan
waan diidnay wadahadallada tooska ah ee maraykanka laakiin kuwa aan tooska ahayn iiraan waxa ay ahayd mid ka qayb qaadataa murshidka guudna wuxuu caddeeyey inay sii socon karaan wadahadallada aan tooska ahayn annagu ma diidanin wadahadalka balse burinta heshiiska ayaa ah mida sababtay mushkiladda ameerikaankuna waxaa waajib ku ah inay sugaan in qaraaraadkooda lagu korsoonaan karo
isagoo hadalkiisa sii wata ayuu intaa ku daray in haddii ay weerar la kulmaan ay si deg deg ah uga jawaab celin doonaan maraykankana uu halis gelinayo ciidamadiisa ku sugan mandiqadda waxa uuna yidhi trump waa nin caqdi badan oo og waxa ka dhalanaya hadalladiisa taa badalkeeda ciidankeennu wuxuu haystaa khibradda waxayna diyaar u yihiin wax kasta oo dhici kara midda ugu yara laakiin waxaan isweydiinayaa faa'iidada ay washington ka helayso weerar ay ku qaado dahraan aan xasuusano natiijada ka dhalatay ficiladii ay ka samaysay afghanistaan iyo ciraaqa iiraan waa ay ka xoog badan tahay haddii ay israa'iil ku riixayso dagaalkaasi ama taraam uu doonaya inuu ku qamaaro nolosha askartiisa
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى
wahagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo ah laaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen eliyaas cabdulaahi suweybaad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo aad uga bogataan canaawinta ugu waaweyn ee ay nashriyaan jornaalada ka soo baxa dunida qodobka ugu horreeya ee aan ku eegi doonnana waxa uu noqonayaa netanyahu oo soo bandhigay qorshe uu ku sheegay inuu yahay midka kama dambayska ah ee ay doonayaan in ay ku xaqiijiyaan duulaankoodan ay mar kale ku qaadeen gudaha khaza iyo kooxaha muqaawamada filistiin oo durbadiiba bixiyey jawaab deg deg ah sida ay inta badan saacadihii lasoo dhaafay daabacayeen joornaalada ka soo baxa gudaha deegaanada yuhuudda benyamin netanyahu ayaa soo bandhigay qorshe uu ku sheegay inuu yahay midka kama dambayska ah ee ay doonayaan in ay ku xaqiijiyaan duulaankoodan horta leh ee ay toddobaadyo ka hor ku galeen gudaha marinka waxa uu madaxa sahaynada sheegay in qorshahooda ugu horreeya uu yahay inay doonayaan in kooxaha muqaawamada filistiin guud ahaanba ay hubka ka dhigaan hogaamiyaashooda ugu sarraysana ay ka baxaan gudaha marinka intaa kadibna ammaanka khaza iyaga gacanta loo soo geliyo taasoo uu ku sheegay inay tahay arrin muhiim ah oo ay ku soo dari doonaan heshiis walba oo la doonaya in la gaaro waxauu benyamin netanyahu sidoo kale sheegay in qorshahooda labaad uu yahay dhaqangelinta soo jeedintii madaxweynaha maraykanka donald trump ee ahayd in khaza laga musaafuriyo filistiiniyiinta iyo in la kordhiyo cadaadiska la saaraya kooxaha muqaawamada filistiin gaar ahaan waddooyinka ay u maraan gurmadyada kala duwan taasi waa qorshaheenna mana qarinayo waxaana diyaar u nahay in aan ka wada hadalno wakhti kasta benyamin netanyahu ayaana sidaas hadalkiisa ku soo gebagabeeyey haddaba kooxaha muqaawamada filistiin wakhti kooban iyadoo aysan ka soo wareegan ayay bixiyeen jawaab deg deg ah hogaamiye sare khaliil xaya ayaana sheegay in kooxaha muqaawamada filistiin ay qadcas u tahay in laga dhigo hubka inta uuba maamulka gumaystaha yuhuudda dagaal ka wada gudaha marinka khaza reer yurub oo bilaabay qaadista tallaabooyin ficli ah si mar kale ay u soo celiyaan awooddooda difaac xilli trump dhankiisa ay ka wajahayaan xaalad hubanti la'aan ah sida lagu warramayo waxaa soo ifbaxaya isbeddello hor leh oo ay samaynayaan dalalka dhaca qaaradda yurub xilli dhanka xukuumadda washington ay ka wajahayaan qoobgariir dhanka amniga ah maadaama donald trump si tartiib tartiib ah uu lugaha ugala baxayo isbahaysi walba uu kula midaysnaa reer yurub waxaa saacadihii lasoo dhaafay inta badan joornaalada ka soo baxay yurub ay baahinayeen maqaal ku saabsan shirkadda jarmalka ah ee soo saarta hubka noocyadiisa kala duwan ee iser airspace oo samaysay tijaabo gantaal noociisa aanan horey loo samayn oo loogu talagalay in uu qayb ka noqdo difaaca reer yurub tijaabadan oo ka dhacday gudaha dalka norway gaar ahaan xarun cusub oo loogu talagalay in lagu tijaabiyo gantaalada noocan oo kale ah ayaa noqotay mid fashil ku soo idlaatay waxaana muuqaal laga soo bandhigay uu muujinayaa in gantaalkan oo markii hawada sare loo diray durbadiiba soo laabtay kuna dhacay meel aanan ka fogeyn halkii marka hore tijaabada looga diray weliba iyadoo ilbiriqsiyo kooban uu hawada ku jiro xukuumadda baarliin ayaa middan ku tilmaantay guul maadaama ay tahay tallaabadii ugu horreysay ee ay qaadeen haba ku soo idlaatay fashil waddamada dhaca qaaraddan ayaa hadda isku dayay inay u xidhxidtaan si mid waliba uu u samaysan lahaa awood difaac maadaama maraykanka uu ka baxay inta badan isbahaysyadii ay qaybta kala ahaayeen reer yurub xaaladda amnina ay tahay mid hubanti la'aan ah wasiirka maamulka gumaystaha yuhuudda u qaabilsan maaliyadda oo ku dhawaaqay in xilkii wahyey uu iska casilay sida jariirado badan oo ka soo baxa deegaanada yuhuudda ay ka soo xiganayaan kanaalka labiiyo tobanaad wasiirka xag jirka ah ee maaliyadda bezaleel smotrij ayaa saacadihii lasoo dhaafay ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii wahyey kadib khilaaf soo kala dhexgalay isaga iyo wasiirka sahaynada u qaabilsan dhanka amniga bin kafiir warbixinnada ayaa sidoo kale lagu sheegayaa inay jirto kala qaybsanaan iyo khilaaf xooggan oo soo kala dhexgalay isbahaysiga garabka midigta ee netanyahu ku taageera duulaanka khaza waxayna middan mar kale muujinaysaa siyaasad xumada iyo burburka xooggan ee haysta silsiladda hoggaanka ee xukuumadda benyamin netanyahu waxayna xukuumadda benyamin netanyahu iscasilitaanka bezaleel smotrij uga dhigan tahay darba xooggan oo gaartay maamulkiisa turkiga oo la wareegay mid ka mid ah saldhigyada ugu muhiimsan ee suuriya xilli sahaynadu ay arrinkan ka muujinayaan walaac ballaaran waxaa lagu warramayaa in saacadihii lasoo dhaafay xukuumadda ankara ay la wareegtay saldhigga istaraatiijiga ah ee tiyas oo ku yaala bartamaha suuriya isagoo geenaya nidaamyada difaaca hawada sare oo ay ku jiraan kuba s afar boqol ee uu ruushku soo saaro waxaa lagu warramayaa in ujeedka ugu weyn ee uu turkiga halkan u tegay ay tahay inuu ka hortaga hawada furan ee suuriya looga soo qaadi karo duulaanada ballaaran oo ay ugu horreeyaan weerarada uu fulin karo maamulka gumaystaha yuhuudda tallaabadan ayuu benyamin netanyahu horey uga digay isagoona sheegay in wax walba ay samaynayaan si ay uga hortagaan in la xiro hawada sare ee suuriya si aysan ugu adkaan in diyaaradahooda ay galaan gudaha dhulkan waxay u muuqataa in turkigu uu ballaarinaya marxaladdan xilli dhanka kale benyamin netanyahu uu bixinaya dadaal walba si turkigu uusan isugu ballaarin gudaha dalka suuriya madaxweynaha ruushka oo moscow ku qaabilay wasiirka arrimaha dibadda shiinaha waa qodob kale oo aan ku eegi doonno xubinta wargeysyada sida lagu warramayo waxaa saacadihii lasoo dhaafay kulan wada qaatay faladimir putin iyo wangi oo ah wasiirka arrimaha dibadda shiinaha iyagoona ka wada hadlay arrimo dhowr ah oo uu ugu horreeyo iskaashiga militari ee labada dal kulankan ayaa yimid xilli shiinuhu uu sare u qaaday dhaqdhaqaaqa militari ee uu ka wada koonfur bari aasiya kadib markii la arkay maraykanka oo halkan ka wada abaabul fara badan oo uu ku gaari karo saldhigyada shiinaha waxaana xusid mudan in xukuumadda biijin ay maalinnimadii shalay bilowday mid ka mid ah dhoolatusyada militari ee ugu waaweyn ee ay ku hareereeyeen jasiiradda taiwan kadib markii dhinac kasta ee jasiiradda lasoo dhigay maraakiibta waxburburiya ee ay saaran yihiin bambooyinka nukliyeerka sidoo kale diyaaradaha dagaalka iyo gantaalada jara masaafooyinka fogfog ayaanan meesha ka marnayn dhoolatuskan waxaa sidoo kale qayb ka ahaa diyaaradaha shiinaha oo buuxdhaafiyey hawada sare ee taiwan guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda aan iminkana idinku wareejiyo walaalkain suweyb cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoum بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caalamulyoom qaybihiisii dhexana waan isla maraynaa magaalada khaza ee dhulka filistiin weli waxa ay martigelinaysaa duqaymo laayaan ah oo lagu beegsanayo dadka shacabka ah duqaymahaas ayaana sii xoogaysanaya maalinba maalinka ka dambeeya diyaaradaha dagaalka maamulka guumaystaha yuhuudda ayaa duqaymo aan loo meeldayin ka geysanaya dhammaan xaafadaha ay ka kooban tahay qidaaca duqaymihii ugu cusla ayaana waxa ay ka dhaceen magaalada rafax ee koonfurta dhacda iyo sidoo kale kuwo kale sawirada iyo muuqaalada lagu faafinayo mareegaha internetka oo ah kuwa argagax leh waxaa ka soo muuqanaya carruur yaryar oo hilbahooda ay kala firdhiyeen gantaallada iyo sidoo kale dhaawacyo cisbitaallada loola cararayo maalmihii ciidda aynu soo dhaafnay reer khaza ayay u ahayd mid ka mid a maalmahoodii ugu adkaa iyagoo shuhadada iyo dhaawacyada garbaha ku wataa ayayna qaadayeen takbiirta ciidda burburka guryahooda iyo masaajidda ayay ku dul oogeen salaadda ciidda iyadoo goobo aan sidaa uga fogeen gantaalada ay ku hoobanayeen waxayna isku sabarsiinayeen imtixaanka ay ku jiraan iyo inay deggan yihiin dhulka barakaysan iyo in allaah uu u doortay inay ka mid noqdaan reer shaam يا أهل غزة يا أهل غزة الثبات والصمود يقولون لنا ويقول البعض بأي حال عدت يا عيد أقول لكم بأي حال عاد هذا العيد عاد العيد على غزة ولا زالت غزة متمسكة واثقة بربها جل وعلا عاد العيد على أهل غزة ولا زال أهل غزة محسنون الظن بربهم عاد العيد على أهل غزة ولا زال أهل غزة ما فرقوا وما بدلوا وما رضوا بالخنوع كما رضي به البعض عاد العيد على غزة ولا زالت غزة كما عهدها الناس لا زالت غزة تبذل الغالي والنفيس وتدافع عما تبقى من كرامة للأمة وتدافع عن مقدسات هذه الأمة التي تخلى عنها جمع غفير من هذه الأمة عاد الغ- عاد العيد على غزة ولا زالت غزة تتعرض للخذلان الغير مسبوق ومع ذلك أهل غزة يقولون لئن تخلى عنا القريب والبعيد فوالله الذي لا إله غيره لن يتخلى الله عنا كما عودنا هكذا عودنا ربنا جل وعلا wasaaradda caafimaadka qidaaca khaza tirikoob ee soo saarta ayay ku sheegtay in tirada guud ee shuhadada ay gaarayso ilaa konton kun saddex boqol sagaashan iyo sagaal halka dhaawacyaduna ay yihiin boqol afar iyo toban kun shan boqol siddeetan iyo saddex tan iyo toddobadii oktoobar dhanka daanta galbeed wasiirka amniga xagjirka ah ee maamulka yuhuudda etmaa binu gafiir oo hogaaminayay boqolaal sahayna ah ayaa maanta xoog u galay masaajidka barakeysan ee alaqsa dhammaan dadkii muslimiinta ahaa ee ku cibaadaysanayay gudaha masjidka ayaa xoog looga saaray iyadoo mas-uuliyiinta ciidanka iyo shacabka sahaynada ay halkaasi ku guteen cibaadadooda baadilka ah dadka sahaynada ah ayaa caado ka dhigteen bil kasta ay ahaanistaan masjidka barakeysan ee alaqsa iyagoo xoog ku galaya balaayiinta muslimiinta ay ku kala nool daafaha caalamkana ay indhaha ka daawanayaan xurmada al aqsa oo lagu tumanayo oo ah halkii loo dheelmiyey nebigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam ahna masjidka saddexaad ee ugu fadliga badan guud ahaan masaajidda ku yaala caalamka dhanka kale yuhuudda ayaa shalay weeraray deegaanka duuma ee dhacadhulka daanta galbeed halkaas oo ay dab ku qabadsiiyeen guryaha ay degganaayeen dadka falastiiniyiinta ah iyagoo sidoo kale gubay ilaa shan gaari xilliga ay weeraradaas bahalnimo ay geysanayeen ayaana waxaa ilaala ka hayay askarta gumaystaha
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها
waa hagaag maxaan ka naqaannaa dalka ugu badan ee soo saara dharka macawuusta ay soomaalidu aadka u xidhato maxaanse ka ognahay maaddada laga sameeyo qodobkaas waxaa warbixintan soo socota inoogu eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir jasiiradda jaafa ee ku taal dalka induneesiya waa mid ka mid ah jasiiradaha ugu dadka badan caalamka masaaxada jasiiraddan waxaa qayb ka ah ama ka mid ah magaalooyinka ku yaala halkaasi magaalada caasimadda u ah induneesiya ee jakarta masaaxo ahaan jasiiradda java waa boqol soddon iyo laba kun oo kilomitro squire ah dadka ku noolna waxaa lagu qiyaasaa boqol toddoba iyo labaatan milyan oo ruux magaalooyinka ku yaal jasiiradda jaafa waxaa ka mid ah magaalada taagal oo ah magaalo caan ku ah wax soo saarka ayna ka furan yihiin warshado ee goobo laga soo saaro dharka weliba iyadoo aan la adeegsan inta badan mashiin iyo aaladaha horumarsan magaaladani oo saddex boqol oo kilomitir bariga uga beegan caasimadda induneesiya ee jakarta waxaa lagu tilmaamaa halka keliya ee laga soo saaro macawiisaha ay isticmaalaan soomaalida ama ay caanka ku yihiin kuwaasoo ah macawiisaha sabarka loo yaqaan ama abuusarandaha iyo xitaa kuwa aan ku maqlay magaca sabarjabiska qaflihida iyo magacyada la midka ah ee macawiisaha sida aadka looga isticmaalo dalkeena mid ka mid ah wariyaasha soomaalida ee caanka ka ah baraha bulshada ay ku xidhiirto ayaa markii ugu horreysay waxa uu gaaray magaalada taagal ee ku taal jasiiradda java isagoona la kulmay maamulayaasha iyo qaar ka mid ah macaamiisha soomaaliyeed ee sida joogtada ugu xidhan waxsoosaarka warshadaha mashiinada iyo sidoo kale kuwa gacan ku samayska ah ee dharkooda sida aadka loo xiiseeyo waxyaabaha cajiibka ee halkan laga ogaanayo waxaa ka mid ah in hashi xabo oo ka mid ah macawiisaha ay samaynteedu qaadato saddex toddobaad oo xidhiir ah warshadda waxsoosaarka macawiisaha abuusarandiga ee magaalada taagal waxaa maamulo ka ah wiil dhallinyaro ah oo dhalasho ahaan ka soo jeeda dalka yemen waxaana mashruucan ama macawiisaha sameeya dadka induneisiyaanka ah balse asal ahaan ka soo jeeda waddanka yemen iyadoo ay qaadato waxsoosaarka macawiistiiba muddo ku dhowaad hal bil ama ku siman saddex toddobaad haddana waxaa warshaddan ay soo saartaa bishiiba afar labaatan kun oo macawiisood oo kuwa abuusarandaha ee caanka ka ah geyga soomaaliyeed iyo deegaanada ku yaal waddamada deriskale ah dalka ee soomaalidu degto ugu horreyn waxaan ogaanaynaa dhegayste sida loo sameeyo macawiisaha abuusarandiga oo iyagu ah kuwa gacan ku samays ah sida mashiin la-aan dhallinyarada halkan ay ugu suurtowday in ay soo saaraan naqshado aad u qurux badan oo ka mid ah macawiisaha caanka ah iyo sidoo kale maraaxiisha soo saaridooda oo ay si dheer yihiin arrimo kale oo laga yaabo inaad isweydiinayso waxaa arrimahaasi faahfaahinadooda ka warbixinaya maxamed oo ah maamulaha warshad gacmeedkan iyo sakariya cartan oo ka mid ah macaamiisha ugu dhow ee ku xiran warshadda kana ganacsada macuusaha ay sida aadka u isticmaalaan dad ay ugu horeeyaan soomaalida ku dhaqan dalka iyo waddamada deris kale ah sida kenya etoobiya jabuuti iyo kuwa kale moxamed oo ah maamulaha waxa uu sheegayaa in samaynta macuusta ay ka soo bilaabato xagga dunta waxaana ku hadlaya afka induneisiyaanka zakariya ayaana sii turjumaya maadaama uu sannado badan la xidhiiriyay warshadda wax soo saarka macuusaha ee magaalada taagal ee dalkaasi induneisiya waxay ka bilaabataa samaynta macabuusta ugu horeen dunta oo si nidaamsan oo cabir ah la isku taxayo kadib waxaa ku xiga nidaaminta dunta iyadoo loo sii diyaarinayo in la nashqadeeyo taa oo iyaduna ah mid uu qaadanayo hal ruux oo ka duwan midka dunta soo gudbinaya Setelah proses dari sini, proses selanjutnya di mana itu?
Ini proses ini nanti pindah jadi seperti ini. Itu untuk dasar.
Oke, marka proses halkaas markuu ka imaado waxaa jirta alwaax lagu duubo oo alwaxduntiba alwaaxa lagu duubaya alwaaxan oo kale lagu duubaya marka kan oo kale ku xidha markii mashiinka gacanta lagu soo rogo haddana xaggaana lagu sii rogaya haddana oo halkaana lagu sii maaragtay cabiraad goonida iyagu isticmaalaan halkaana keenayaan markaasay prosesku ku xiga ay gelinayaan markaas haddana jadi proses setelah ini itu prosesnya apa Ini proses dasar selesai di sini.
marka proceska ku xiga duntii waa tanaa sidaana weaving baa lagu sameynayaa sidan oo kale loo diyaarinaya Konos.
garatay ilaa maaragtay duntaas oo kale ayaa gadaal uga xiran duntii isku imaatay oo dee xisaab weeye iyada lafsigeeda Eh, laabitaankan la laabaya xitaa tiro ayaa lagu laabaa markii halkaas eh, ay ku eg tahay ayaa haddana waxaa loo tegayaa proceska ku xigay jadi proses selanjutnya itu apa setelah ini Ini gambar.
marka halkaa markii laga soo tago oo saa loo diyaariyo Ini oo- gambar.
oo hal- marka waxay xaggan ku samaynayaan motifkii motifkii macuusta dhisaankay yeelanaysa ma ubax bay noqonaysaa ma flower bay noqonaysaa ma dhisaankay yeelan lahayd macuusta ayaa halkan lagu sawirayaa marka processkan waxaa weeye wixii waxay samaynayaan eh, sawirkii iyo dhaqsadii ay lahaan lahayd macuusta sidaa nin ama afartaa nin meesha fadhidaba kala dhiseen gooniya sameynaya mid mid eh, dhiseen gooniya sameynaya ma jirto kaasna kuwa soo saarayoo dhan waa dhiseen gooniya kana kuwa soo saara waa dhiseen gooniya ilaahay hadda waxaan la macaamilayaa warshad ka ahaantan toddobadii sano u dambeysay ayaan la macaamilayaa warshadan oo maaragtay xiriir wanaagsan aan la leenahay kamid yahay een, warshadan aadka ugu xiranahay mid ka mid ah ayuu ka mid yihiin een, maaragtay waxaan la soo shaqo bilaabay anugu ayagoo intaan aan baaxaddeeda gaarsiisanayn oo capacity-ga ay soo saaraan in yahay wax yaroo iska een, een, qaliil ah oo iska yar meelaha inta badan laga isticmaalo ayaa la weydiiyey maamulaha warshaddan waxaana uu sheegay in dadka ugu horreeya ee soo dalbada macuusahan kuwooda ugu tayada wanaagsan ay yihiin soomaalida Di pabrik ini kurang lebih 80. 70.
Een, meeshaan aan hadda joogno siddeetan qofaa ka shaqaysa Dan buu proses desa mungkin 1000.
marka wuxuu yidhi meeshaan hadda aan jo- dhex joogno siddeetan qof baa ka shaqaysa laakiin dee broseesyo kale oo oo tuulooyinka lagu sameeya ayaa jira oo iyadana kuwaasna dee waxay gaarayaan dadka u shaqeeya ilaa kun qof ayay gaarayaan saarung ini sarung yang goyor ini orang Indonesia sering pakai enggak Eh, pakai tapi
kebanyakan bukan luar.
dibutuhkan kebanyakan luar. Lebih- wuxuu yidhi way isticmaalaan buu yidhi Aha.
laakiin waxay u badan tahay isticmaalkeeda dibadda jadi paling banyak itu di mana itu paling banyak di Afrika di Somalia, Kenya, Ethiopia.
Ah, marka waxa ugu badan buu yidhi oo Kala di Arab, Yaman, soomaaliya Oman, oo kale Abu Dhabi.
kenya oo kale een, eh, etoobiya oo kale afrikadaas oo dhan iyo middle eastiga carabta ayagana waa u diraan apa yang berbeda kan sarung goyar dan sarung yang Lain.
lain ya Kalau di cuaca panas dingin, tapi kalau di cuaca dingin hangat.
wuxuu yidhi waxay macuusaha kale uga duwan tahay oo aan filayo soomaalida dhanna inay arkeen wuxuu yidhi markay tahay kulayl haa ee, xaaladdu ama jawigu uu kuleel yahay Kunaamayo.
macuustu waxay noqotaa macuus qabow oo qofkii naciim banaysa marka Kunaamayo.
uu jiro qabowna macuustu qofka waxay ka helaa diirimaad oo way diiraysaa Sehingga bisa ditiru sama marka itu.
wax semua manual, wax semua kasta kuliah oo manual.
process kasta ay maraysana waa process oo ah manual Traditional.
processka aan ka dhex arkayna wax kasta waa handmade waa manual gacan waaye wax mashiina kuma dhex jiro naqshadaynta iyo calaamaynta midabada ay yeelan karto macawiista kadib waxaa la geliyaa rinjiga iyadoo lasoo marsiinayo nidaamyo looga ilaalinayo in rinjiga uu saameyn ku yeesho naqshada uu hadafku yahay ama qaabka loo qorsheeyey sida uu maamuluhu sheegayo dhanka kale waxaa isla magaaladani ka furan warshad markii ugu horreysa la aasaasay sanadkii kun sagaal boqol toddoba afartankii taas waqti xadirkana uu maamulo ka yahay wiil uu dhalay aasaasiyey xilligaasi ee warshadda kamaal cali alkathiiri waa maamulaha warshaddan oo ah mid ka duwan ti aan ka soo hadalnay ee macuusaha abuusarandiga soo saarta waxa uu sheegay in dhowr iyo toban sano ka hor mar uu yimid soomaaliya uuna ku rajo weyn yahay haddii ay fursad u saamaxdo in uu faraaco warshadiisa ka hirgeliyo dalka maadaama wax ka badan kun ruux oo ganacsato soomaaliyeed ay qayb ka yihiin dadka ku xiran warshadda uu maamulaha ka yahay ayna ugu horeeyaan macaamiishiisa sida uu sheegay waxaa sidoo kale warshaddan macuusaha ay soo saarto qaarkood lagu xardha istiikaro muujinaya magacyada magaalooyinka dalka waxaana u arrinkaasi u sababeeyey in soo dalbadayaashu ay yihiin kuwa sidaas codsanaya ama magacyo gaara ku soo dalbada macuusaha ay doonayaan waxaa mar uu bixinayay xogo ku saabsan shaqaalaha halkan xajmiga macuusaha ay soo saaraan iyo qiimaha la iibiyo uu yidhi sida tan berapa negara yang dikirimkan Dua belas negara sekarang.
lebih toban eh, dawladood Dari ama tahun wadan ayaa loo diraa 2005 kita bisa ekspor langsung Mo- Mogadishu, Jib.
macnaha hadda wuxuu leeyahay since 2005 ama labada kun iyo shantii ayaa waxaa bilowday diritaankii tooska ahaa oo macnaha quantity badan in la diro oo toos loo- loo- loogu diro awal maadaama ay meelahan kale ay mari jireen sida ee video kale ay mari jireen laakiin markaas wixii ka dambeeyey waxaa xoogisay si toos loogu dirayo ee, muqdisho iyo adigu dhankaas geyiga soomaaliyeed meesha degaanba warshadani keliya kuma koobna waxsoosaarkeeda macuusaha aan qiimo ahaan gaarsiisnayn abuusarandaha balse leh tayo gaar ah balse waxaa sidoo kale halkani kaga soocantaha kuwa kale in laga helayo naqshado iyo noocyo kala duwan oo sidoo kale jumlo iyo tafaariiq ahaan meelo badan loogu dhiibo dhammaadka maraaxiisha soo saarista waxaa qayb ka ah rinjiyeynta oo markan u muuqata mid ka fudud marka la joogo waxsoosaarka gacanta waxaana u dambaysa marxaladda galeynta ama bacaynta macuusaha iyo in lagu cabeeyo kartoonada orang yang paling dicintai orang Somalia yang mana aja Yang gitu.
koyor.
waxa weeye waa Iya.
kuwaan gooyorta gooyorta waxaa la yidhahdaa abusarandada kuwaan abusarandada bay soomaalida ugu jecel yihiin buu ku leeyahay macnaha macuus xirashadeed markii la yidhaahdo Sama yang ini.
iyo iyo noocyadan Iya.
oo kale Ini lebih bagus. Tenun ini tapi kita ini.
Ah, noocyadan Iya.
oo kalena iyadana Ini aad- harga aad bay u jecel 50% yihiin.
daripada harga.
Ah, marka kuwaan oo kale wuxuu yidhaahday qiimahoodana ma badna laakiin waa waa noqon wuxuu Dollar per yidhi een, waxaa la siiyaa tan oo kale boqol iyo konton doolar oo kale ama u dhiganta xabadii toddoba doolar iyo bar markay xaggan ku jirto iyadoon lagu darin weeyaan een, diristii iyo canshuurtii laakiin markii warshada taalo boqol iyo konton doolar darsinka oo ka kooban labaatan xabo halkani waxaa iga baxay in xirfadda iyo farsamada gacantu ay yihiin kuwa aan marnaba lagu guuldaraysan waxqabadka sida wadajirka la iskula kaashtana uu yahay kan ugu munaasabsan ee bulshada u horseedi kara inay gaarto horumarada iyo sidoo kale himilada ay hiigsanayso keliyana arrinkaas uu ka xigo midnimada iyo wadajirka oo lagu dadaalo
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
waa hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabenay barnaamijka calamulyom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها